إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada dhegaystayaal qodobada ugu waaweyn ee warka duhurnimo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo qorshaysan iyo qaraxyo waxay ka fuliyeen qeybo ka mid ah magaalada muqdisho barnaamijka diiradda jimcaha ayaa maanta looga hadlay qalalaasaha ka taagan waddanka itoobiya waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa kelimad ka jeediyey munaasabad dhowaan loo qabtay askar horey uga tirsanayd dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo dowri diini ah loo soo xiray dowladda federaalka oo siyaabo kala duwan oo isticmaalaysa dhaqaalaha ay ka qaadato reer muqdisho xili ay dadku la-yihiin waddooyin ay maraan qaar ka mid ah bahda waxbarashada ayaa ka hadlay cadaalad darida ay ku kaceen kooxihii dhowaan shaaciyey in arday badan ay ku dhaceen imtixaankii dugsiga sare ee laga qaaday intaasi waa qodobadii warka waxaana idinku soo maqan iyagoo dhammaystiran
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياتنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo dhan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo qorshaysan iyo qaraxyo waxay ka fuliyeen qeybo ka mid ah magaalada muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed cali aadan xalay iyo shalay ciidamo gaar ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo qorshaysan oo saraakiil lagu dilay iyo qarax waxay ka fuliyeen qaar ka mida degmooyinka magaalada muqdisho shalay galab ciidamo gaar ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay weerar qorshaysan ku beegsadeen sargaal ka tirsanaa hay-adda sirdoonka dowladda federaalka kaasoo ka dhacay degmada hiliwaa ee magaalada muqdisho howlgalkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay agagaarka hotelka gurguurta ee degmada hiliwaa waxaana nafta lagu dhaafiyey socdaal saadow oo ahaa sargaal ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka isla shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay beegsadeen sargaal kale oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa minishiibiyada degmada wadajir ee magaalada muqdisho ayaa lagu beegsaday sargaalkan oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi sandheere waxaana rasaasta ciidamada mujaahidiinta oo haleeshay ay sababtay geeridiisa habeenkii xalay waxaa sidoo kale magaalada muqdisho ka dhacay qarax lagu beegsaday mas-uul ka tirsanaa dowladda federaalka guddoomiyaha amniga ee degmada hiliwaa ahna guddoomiye ku-xigeenka ee degmadaas ayay mujaahidiinta ku qarxiyeen isla degmada hiliwaa ee magaalada muqdisho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii laba jibaartay howlgallada qorshaysan ee ay ka fulinayso gudaha magaalada muqdisho kuwaasoo ay ku beegsanayso mas-uuliyiinta iyo askarta dowladda federaalka barnaamijka diiradda jimcaha ayaa maanta looga hadlay qalalaasaha ka taagan waddanka itoobiya warkan waxaa inoo faahfaahinaya maxamed daahir diiradda oo ah barnaamij toddobaadla ah oo jimco kasta ka baxa idaacadda alfurqaan ayaa maanta lagu falaaqeeyay qalalaasaha ka jira dalka itoobiya maxamuud ugaas iyo ibnu muflix oo marti ku ahaa barnaamijka ayaa isdul istaagay xaalka itoobiya iyo fursadda hortaala ummadda soomaaliyeed oo muddo cadowtooyo fog kala kulmayay xabashida ibnu muflix oo ku horeeyey hadalka ayaa ugu horeyn isdul istaagay taariikhda dalka itoobiya haddii etoobiya taariikhda la yirahdo etoobiya waa waddan geeska afrika dhaca xuduudna la leh shan waddan oo afar ka mid ah muslimiin yihiin isaga laftiisana aqlabiyadiisu ay u badan tahay boqolkiiba toddobaatan iyo shan sida la sheego uu muslim yahay aqlabiyo kiristana oo nasaaro xaq jirana ay ka yihiin iisheega madax ka yihiin awoodtoodana kuma aysan noqonin madax waxay madax ku noqdeen reer galbeedka oo naas nuujinhaye iyo de weligoodba iyagoo uun ahaan jiray uun qalbiga muslimiinta ku dhex jiray eliteria iyo jabuuti soomaaliya iyo sudan afartaa waddan oo muslimiin ina ayba dadka ay dhammaantood muslimiin yihiin ina aqlabiyadda ugu badan ay muslimiin tahay iyo kenya shantaas waddan iyo waddanku laleeyahay xuduud degreega oo dib ula wareegay dhulkii siddeed bilood ka hor looga qabsaday dagaalada ayaa markii ay soo qabsadeen dhulkaasi waxa ay la wareegeen magaalooyin ku yaala gobollada amxaarada iyo cafarta maxamuud uwaas ayaa sharxay raadadka ka dhalan kara isku fiditaanka tigreega ee gobollada amxaarada iyo canfarta haddii lasoo koobo raadka ugu muhiimsan ama ugu cawaaqibta xun ee ka dhalan kara dagaaladan waxa weeyaan burbur ku yimaada oo baaxad leh ciidanka dowladdii maaragtay waddanka haysatay ee dhexe in ciidankeedii burbur xoog leh iyo jab maaragtay ciidan uu ku yimaado tiro badan oo ciidanahu maaragtay ay ka le-ato niyad jabka iyo maaragtay niyad xumada iyo hooseynta macnawiyaadkooda xilliga hadda ama heerka ay marayaan ay kasii hoos dhacaan ciidan ahaan iyo awooddii dowladdu ay meesha ka baxdo oo ay jabto horta raadka ugu xun ama ugu cawaaqibta xun ama ugu saameynta badan doona oo ka dhalan kara arrintaasi waa taas jab dowladdii dhexe ku yimaada marka laga reebo ummadda soomaaliyeed ee ku hoos jira gacanta xabashida qowmiyadaha itoobiya mid kasta waa ay ishubaysay waxaana ay ku talagaleen inay la wareegaan talada dalka ama ay difaacdaan dhulkooda ibnu muflix oo la weydiiyey waxa keenay in ay hurdaan soomaalida ayaa sheegay in caqabadda ugu weyn haysata ummadda soomaali galbeed ay tahay madax cumalo ah oo laga soo doorto adis ababa kuwaas oo mar kasta u shaqeeya kooxda la wareegta talada itoobiya ummadan soomaaliyeed ee gobolkaa degta ama gaaladu xoog xooga ku haysato ama siyaasaba lagu hoskeeyey waa ummad horta imtixaaman weeye imtixaanka haystaan waxay tahay waa laba waj waa laba laba dhinac waana laba dhinac ummaddu ay qiyamkeedu kana noolaato kana dhimato waxa weeyaan waa nimanka madax ku sheegta ee cumalada ah ee la soo diray ee lagu salliday ee gamar walba etoobiya usoo doorato saad ogsoon tahay kilalka shanaadi doorasho kaba dhacdo waxa doorasho lagu sheegaya waa dad nimankan ay soo magacaabeen iyagu ay soo dirsadeen ba waxaa lagu dhahaa waa hebel doorashaa dhacda hebel baa lasoo doortay waa nin ayagu ay wataan ogsoon yihiin oo mujrim ah oon ummadaasi inuu kala gaabiyo mooyaan aan u socon wax wanaag yidhahdo maxamuud ogaas ayaa sheegay sida hadda itoobiya ay ku socoto inaysan ka badbaadi karin burbur maadaama dhaqaalaheedii iyo militariga ay ku faanaysay ay meesha ka baxayaan taariikhdeeda dhow inta aan ognahay ma soo marin ama mayna gaarin heerka ay hadda gaartay muuna soo marinin dagaal hadda midka ay ku jirto la-eg ee dhaawaca dagaalkani u geystay u geystay sida kan dagaalkan uu ciidankeeda u kala dhantaalay u kala dhantaalay dagaal muusan soo marinin iyo maaragtay qalalaase sida qowmiyaduhu ay u coloobeen ay u coloobeen dagaal wadanka oo dhan saameeyey oo gobol kasta uu maaragtay dagaal ka taagan yahay muuna soo marinin mayna soo marinin dagaal toban furanood ay dowladdu ku furan tahay hadda waxaa inta badan indhaha caalamku hayaan ama saxaafadu ka warramaysa waa gobolka tigreega dagaalka ka socda laakiin waxaa jirta intaasoo gobol oo kale iyo intaasoo degmo oo kale oo dagaala ka socdaan oo jihado kale kula dagaalamaya tusaale ahaan gobolka oromadoo kale dhul badan baa ilaa hadda laga qabsado oo gobolada maaragtay caasimadda dariska la ah ayay maalin walba dagaala ka socdaan marka waxay u muuqataa meeshii ugu hooseysay abid inay marayso itoobiya waxa ay ku faani jirtay inay tahay awood muuqata oo ka jirta geeska afrika laakiin hadda ciidamadeedii kala duwanaa waxa ay ku burbureen dagaalada ka socda dalkaasi ibnu muflix waxa uu rumaysan yahay in itoobiya ay ka soo socoto fursad ay habboon tahay in isha ay ku hayaan xarakatu shabaabulmujaahidiin iyo ummadda soomaaliyeed etoobiya burburkeedii baa horta ayay ku jirtaa markay burburto oy dhulka gasho fursadeeda ayada banaanka iska joogi doontaa oo maxaa dhihi jiray nin walba barbar ka gasha oo bakayla qaleen ban waraabiya gaala baqtaba bare lehna waxay soo dhihi jirtay horta idaaba gaari doonto oo soo socoto madaxa nagu soceysa insha allahu tacaala ilahan waxaan ka barya inaan u siyaadiyo ama xarakatu shabaab mujaahidiin oga furan fursad baa oga furan fursadda oga furan xarakatu shabaabna fursad fudud ma ahan markaa dhinac ka fiir waxaan oga fududayn nimanka murtadiinta ee soomaalida ah ee liu booliska la yidhaahdo oon shaqo laga qabanin oo nimanka ay dhinac u dhicin hawshoodu xarakatu shabaab horta meesha ka geli karto etoobiya ka geli karto waa kilalka shanaad kilalka shanaadna cadow ka gaalsan kuwa etoobiyaan ka gaalsan oo soomaaliya oo liu bolis horta jooga waa intaa meesha waa lagu darsadaa meesha ayagu laakiin marka etoobiya jabto oo etoobiya ay burburto ay kala dhaqaaqdo ayaa iyaguna waxay raaci doonaan burburka etoobiya markaasoo kalento waana laga faa'iidaysan karaa tallaabo kasta oo loo baahanyana waa laga qaadi karaa abiy axmed ayaa ciidankiisa ka soo saaray waqooyiga itoobiya isagoo ku dhawaaqay xabad joojin hal dhinac ah laakiin xabad joojintaasi t b l f waxa ay ku macneeyeen wax kaftan ah iyagoo wacad ku maray inay sii wadayaan dagaalada waaliga wilaayada islaamiga ah ee galguduud ayaa kelimad ka jeediyey munaasabad dhowaan loo qabtay askar hore uga tirsaneyd dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo dowri diini ah loo soo xiray hashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya waaliga walaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuqaalid oo ka qayb galayay munaasabad dowro lagu soo gebagabeeyey ciidamo badan oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka iskuna dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay halganka ka socda soomaaliya ee lagaga soo horjeedo shisheeyaha duulaanka ah isagoo sheegay in mas-uuliyaddaas la qaado maanta waxaa taagan fariidatuljihaad ayaa taagan oo runtii dadka muslimiinta diintooda ay u halgamayaan ay u dagaalamayaan oo u jihaadahayaan oo naftooda maalkooda u bixinayaan fursadaas soomaaliya iyo bariga afrika gudahiisa ka taagan oo ma aragtay meesha maraayon aan ognahay inaan ma aragtay arrintaasi mas-uuliyaddaasi aan qaadano tayaaraadka siraaga iyo tafawuqa maydaaniga talaska mujaahidiinta taariikhda hebiya ayaa ka tasniiciyeen taasina hadal tir badan iyo ta'wiil toona minbaahna twiitirada ka jarta tabeelyaalka ka moogata gaar ahaan taagtiiga ciidan iyo tadbiirka siyaasadda iyo tan- tandiimka makaatibta shiikha ayaa sidoo kale ka hadlay in lagu safro dhibaatooyinka lagala kulmayo halganka lagula jiro shisheeyaha isagoo xusay in dadkii wanaagsanaaba la imtixaami jiray ka muslimiin ahaan diintaasi ehelkeed haddaan nahay inaan mas-uuliyaddaasi ammaanadaasi dadka ilaahay ku imtixaanay waa annaga dadkii aamanaa yidhi laa ilaha illa allahu yidhi dadkaas ilaahay oo maaragtay uu imtixaanaya xasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun oo imtixaanku waxa waaye waxaa ka mid ah gaalada maantana haysato oo nagu soo duushay ayaa ka mid ah oo laga dhibahayo oo maaragtay dhibaato lagu wado xaqa addaahiha inaan gudano oo arrintaasi anagoo ku daynayno dadkii nagu horreeyey saxaabadii taabiciintii quruntii wanaagsanayd muslimiintii ilaa diinta haddana soo gaarsiiyey soo taagnaa culmo haddaa yihiin mujaahidiin haddaa yihiin odayaal haddaa yihiin dad baa usoo taagnaa dhowaan ayay ahayd markii ku dhowaad toddobaatan askari oo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dowlad diini ah oo socotay afar bilood loo soo gebagebeeyey kuwaas oo sheegay inay fahmeen habowgii ay ku jireen oo ahaa inay shisheeyaha ka barbar dagaalamayeen islamarkaana uu allah fahamsiiyey inay ummadooda u soo laabtaan dowladda federaalka oo siyaabo kala duwan oo isticmaalaysa dhaqaalaha ay ka qaadato reer muqdisho xilli ay dadku la-yihiin waddooyin ay maraan maxamed cali ayaa ka waramaya magaalada muqdisho waxaa maalmihii lasoo dhaafay si weyn kaga da-ayay roobab ay dadku ku qabowsadeen kuwaasoo si xiriir ah kaga da-ay degmooyinka kala duwan ee caasimadda wadooyinka oo inta badan u xiran dowladda federaalka ayaa kuwii soo haray waxaa gooyey biyaha roobka taasoo sababtay inay go-aan inta badan wadooyinka gobolka banaadir wadooyinka oo u badan kuwa burbursan ayaa sabab u noqday inay biyuhu fadhiistaan iyadoona gawaari badan ay ku xaniban yihiin wadooyinka qaar ka mida dadka isticmaala wadooyinka magaalada muqdisho ayaa ka warbixinaya saameynta ay ku yeelatay arrintan kaara qudaarka soo qaada meel kaloo la mar male wadadii la mar lahayn waa tanaa taas kalena waxaa waa jijab iyo biyaha fadhi iidan tanaa soo marne iidan waxaa waa mootada hadda waa iga soo dhex deentay waa lii soo jiida intaa lii soo dhigay qudaarta waa qoyda waa ina gadoonti hadda waa la toosiyey wixii dhan waa la soo saar gadaalaa noola soo jiiday dhib badanaa lagu qabaa wadadan laba saacan lugahiina saddex saacan lugahi aniga laftayda saddex saacan lugahi meeqa saddex nagood afar nagood maa ku dhex dhacda waxaan kasoo bilaabay ilaa jiirada ilaa meesha oo bahalka korontada ilaa inta saan u jeeda horta meeqa mara soo kuf meeshan naaga xataa dhex yaalali ana tabar uga baxsho waay ilaa ma wadho ma wadha qalab ma wadhan uga baxsho marka meeshan gacanha laga gabaxsho inta wax haysata ha u wacan dadka maamulka oo degmada xukuma iyo dadka wax garta wax haysta hadda dad intaasoo dabaqlaa meesha maru wahay ilmeeru maay ku go-an yihiin marka waxaa la rabaa meesha in wax laga qabto horta kowla xoogga la isugu keeno maamulka gobolka banaadir oo mar sii horreysay ku andacooday in dadku ay diidan yihiin in wadooyinka la dhiso ayay arrintan ku tahay fadeexad weyn maadaama ay go-an yihiin wadooyin badan oo muhiim u ah isku socodka bulshada halka warkan uu idinkaga imaanayo waa raadiha alfurqaan qaar ka mid ah bahda waxbarashada ayaa ka hadlay cadaalad dare ay ku kaceen kooxihii dhowaan shaaciyey in arday badan ay ku dhaceen imtixaankii dugsiga sare ee la qaaday warkan waxaa inoo haya cali aadan kulankan oo ay dhowaan magaalada muqdisho ku yeesheen qaar ka mid ah bahda waxbarashada ee magaalada muqdisho ayay waxay sheegeen in cadaaladdarro ay ku dhaceen kooxihii dhowaan shaaciyey in arday badan ay ku dhaceen imtixaamkii dugsiga sare laga qaaday shir jaraa'id oo ay qabteen midowda madaariista magaalada muqdisho ayaa waxay sidoo kale si adag uga hor jeesteen dugsiyo la sheegay inay liitaan haddaba waa kuwan iyaga oo sheegay in meel looga dhacay madaariista magaalada muqdisho war saxaafadeed garnaqsiga natiijooyinka imtixaanka fasalka labiyo tobnaad sana dugsiyeedka laba kun iyo labaatan laba kun labaatan iyo kow midowda dugsiyada gobolka banaadir waxa ay daraase ku sameeyeen iyagoo dhinac kasta ka eegaya natiijada fasalka labiyo tobnaad oo la shaaciyey laba iyo labaatan bishii toddobaad laba kun labaatan iyo kow taas oo ay ka muuqdeen dhaliilo u baahan in ay saxaan wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka labadii sane ee u dambeysay waxaa jira dhaliilo ku aadan natiijooyinka imtixaanada shahaadada dugsiga sare kuwaas oo si gaar ah wax loogu dhimeeyey dugsiyada iyo ardayda wax ka barata gobolka banaadir iyada oo meel looga dhacay taariikhda dugsiyada gobolka ku leeyihiin barbaarinta iyo waxbaridda dhallaanka soomaaliyeed iyo wax soo saarkoodaba sidoo kale waxay soo bandhigeen dhaliilaha natiijadii laga qaaday imtixaamka ardayda dhaliilaha natiijada imtixaanka fasalka labiyo tobnaad laba kun iyo labaatan laba kun kow iyo labaatan waxaa ka mid ah isu dheelitir la-aanta ilaalinta iyo howlgudashada imtixaanka ee gobolada dalka habka imtixaan qaadista iyo dhowrista si weyn ayay ugu kala duwanaayeen gobolka banaadir iyo gobolada kale islamar ahaantaana waxay saameyn ku yeelatay shaacinta imtixaanka jiritaan la-aan korjoogto ka madax bannaan howlwadeennada imtixaanka gacanta ku haysa waxay sababtay mugdi badan iyo kalsooni la'aan aan xad lahayn doorashada dugsiyada ugu wanaagsan natiijada imtixaanka oo aan ku qotobin halbeeg cadaalad ah shaacinta dugsiyo si cadaalad darro ah loogu tilmaamay kuwa liita iyada oo aan si asluubaysnayn warbaahinta loogu baahiyey laguna foolxumeeyey sumcadda dugsiyada gobolka banaadir dowladda federaalka oo ku caanbaxday musuq maasuqa ayay dad badan aaminsan yihiin in imtixaamkii dugsiga sare laga qaaday ay haraysay musuq maasuq baahsan taas oo ay dad badani ka soo hor jeesteen warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga intaa